arrimaha aad qaybisay aad iyo aad baan kolley anugu ugu faraxsanahay sida aad yeesheen ood wax u qaybiseen haatanna inta soo hartay sidaad tiraahdeen baan anugu wax ka qabaa in buur dhuuba saddex iyo toban la siiyo lixda soo hartana ceelcadda la siiyo maadnin wax qaybiyey baa la ohan jiray soomaalida weligood waxay dhihi jirta qaybshaa ama qad ama qowra buuraa isugu imaano annagoo ka hadlayna barwaaqada cadayna ilaahay waa mahaddaase dowladdii federaalka ahayd oo noo soo dhiibtay oo lambarkii koowaad ah maanta ka hor maana arag deeq socota oo laleeyahay dadkii iyo degmooyinka waa loo qaybinhayaa dowladdii baa soo dhiibtay oo waddadeeda ku socota waxba aana ula sheegi jirno dabay ahayd waxaan mahad u naqaynaa ilaahana abuurtay isukaaya keenay barwaaqadana siiyey isukaaya adeejiyey allahaasaa mahadle waxaa mahad gudoomiyaha degmada garbaharre imaan cabdow kaarshe ayaa si kooban u sharaxay dhibaatada deegaanada ku hareeraysan magaalada garbaharre ay ka geysteen fatahaadda biyaha roobka meelaha dhibaatooyinkaas ka dhacay markaa degmada garbaharre u soo laabto dhulka gogolka ah oo togaga ay biyuhu ku shubaan ay maraan inta badanna dhulka la degan yahay oo tuulooyinku ay ku yaalaan ah weeye meesha ugu xooga badan cido deganaayoo guryahoodii biyuhu ay la tageen cido deganaayoo siday u deganaayeen dadkii un alla oga caynsheeyay macal xoolihii gudoomiyaha gobolka godab maxamed maxamed aadan ayaa gabagabadii xafladda si wadajira ugu wareejiyey deeqda lacagta ah maamulka degmada garbaharey matalo ka socday maamulka degmada buurdhuuba iyo qaybaha bulshada guddi ka socday maamulka gobolka taliyaasha ciidamada maamulka degmada dhammaan qaybaha bulshada hadday noqon lahayd guurtidii culimaadudiinkii ururkii haweenka oo dhab ahaantii aan isleeyahay waa lafdhabartii bulshada wey
lacagtaa sagaal iyo toban kun saddex iyo toban kun waxaa iskale buurdhoobo saddex iyo toban kun waxaa iskale buurdhoobo lixda kun waa garbahaarey iyo eryadeeda wey ceelcadda arrintaa marka insha allah waxaan rabnaa ammaanadaas inaan ku wareejiyo qaybihii bulshada hadday noqon lahayd maamuladii iyo qaybihii bulshada waxaa guddoomiye u ah guddoomiyaha degmada talada asagaa madax u ah qaybinteeda mas-uuliyadda asaa iskale oo la wareegaya laakiin qaybihii bulshaduna haddee waa waa qaybihiisi wey aadaa u mahadsantihiin